dalka australia diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ayaa lagu weeraray geel kumanaan gaaraya oo ku sugan deegaano duurjoogtu ay ku sugan yihiin geelaasi waxaa australia lagu beeray waqti aada u fog australia geela markii hore waxa ay kasoo iibsatay bakistan waxaanay u isticmaali jirtay ciidamada oo hubka ayay ku qaadan jirtay sidoo kalena dhismooyinka ayay u isticmaali jirtay oo qalabka dhismooyinka ayay ku reera jirtay markii waxoogaa horumara la gaaray oo diyaarado iyo gaadiid iyo waxyaabo kale la helay ayay geeli isticmaalkiisii ka tanasushay sida soomaalida oo kale iyo carabta aqoon badan uma lahan kumana munaafacaadaan waxaa lagu xareeyey deegaano ay duurjoogtu joogto iyo weliba ugaarta intaba waxa uu la daaqaa maroodiga iyo biciidka iyo waraabaha iyo weliba waxyaabo kale waxaana geelaasi uu yahay mid aada u cayilan oo waaweyn waxaa la arkayay diyaaradaha oo lagu eryayo geela ka gadaalna madaxa laga tooganayo inta meel silig lagu xidhay lagu soo xareeyo nin caraba oo asalkiisii geeljire ahaa jiray laakiin markii dambe magaalo soo galay oo waxbartay ayaa kasoo muuqday telefishinka aljaziira asiga oo jooga halkii geela lagu leynayay waxa uu muujinayay faa'iidada iyo muhiimadda geelu leeyahay iyo australiyaanku in aanay aqoon badan u lahayn isla markaasina waxa uu ahaa mid faruurta qaniinaya oo hoos eegaya marka uu arkayo neef geela oo madaxa laga tooganayo amaba xabad lagu dhufanayo dad badan oo muslimiina gaar ahaana carabta iyo soomaalida ayaa geela ay aada u isticmaalaan ka carooday falka lagula kacayo haddaba nuur cusmaan oo shaacir loo yaqaan oo ah abwaan cadaada jooga ayaan weydiiyey soomaalida iyo sida geel ay u dhaqato magacayga abwaan nuur cusmaana la yidhaaha horta geela xoolaha soomaalidu ay dhaqato ama nolosheeda ku saabsan waa waxa ugu qiimaha badan garta
marka diyada waa lagu bixiyaa waa la rartaa waa la maalaa xilliga abaaraha ah waa looga soo baxaa waxyaabaha macnaha manaaficaad xoolaha kale aysan lahayn ayuu leeyahay
waa gartay
marka weliba soomaalidu haddii ay geelaas kala qaadaan ama uu iska galo ama qolooyin maarata colaad ka dhexaydo uu dhex maro waaba isku laayaanoo maaratay waa ka jecel yihiin dadka xataa
marka waayadii hore waxaa lagu maqaalaa in geel la kala dhaco aawadeed laba qabiil xataa ku dagaalami jireen
ha geela haddii xataa toban u gaarayo ama laba gaarayo midda labaad diyada waa geel waxa lagu jaangooya oo xagga maaragtay diiniyada markii laga hadlo xataa qeymo kuleeyahay marka waxa weeye geelu waa aada iyo aada weliba soomaalida u jeceshahay markay rarayaan hees gooni uleeyahay markii ay ku guurayaan hees gooni uleeyahay markay dhaaminayaan hees gooni uleeyahay markay shubayaan hees gooni uleeyahay marka waa xoolaha maaragtay aada ugu qeymaha badan marka beerlaxawsa awadeeda maansooyin loo tirinayaa xilliyada ama la rarayo ama lama ceelka laga shubayo oo kale ha macnaha markii ninku wadanku biyo saasa malahayn waagi hore wuxuu oran jiray salsal waxa la yidhaha loo qaadi jiray waxaa la oran jiray sida caynka ugubaa cagta uga darooshaa meelaan amaah laga helayno ama meelaan amaah laga helayno oo leeyahay aabow la iga leeyahay waxyaaba noocaasa loo qaadi jiray
wahagaag abwaanada soomaaliyeed ayaa waxa ay tiriyaan maansooyin geela ay ku ammaanayaan islamarkaasina muhiimadda uu leeyahay ay ku sheegayaan cabdi faarax dhuunkaal gobolada dhexe ayaan ku ogaa toddobiyo tobankii bisha saddexaad ee laba kun iyo tobankii ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan wax maansooyin ah oo geela ku saabsan oo uu maray
muxuu kaga duwan yahay xoolaha kale wuxuu kaga duwan yahay dee ilaahay baaba ka duway oo asaga ilaahay markuu nala hadlaayo annagu dad islaama nahay ma ogtahay ila libili kayfa khuliqa wa ila alarli kayfa sudaha ila alsamaa'i kayfa rafaca joy waa ka horeeyaa waxaasoo dhan oo hashii baa horeysa marna naaqatullah waa tala leeyahay oo ilaahay uu gooni hashiisa u sheeganayo marka hasha geel iyo rida iyo ratiga waxa ay dhigto hasho markay dhasho waxay dhigtaa guuba waxa la yidhahaba dhigtaa oo geed la saaro rida iyona waxaa la yidhaha mandheer ma ogtaha haye marka waxaa weeye geelu waa saddex iyo toban bilood buu qaadaa
haye oo urin bay qaadaa dee caanihiisana waxaa arkaysaa saddex sano isagoon wax dhalay la arag baa caano geel la keenayaa oo caanihiisi la cabayaa geelana qoysma qashee qabiila qalata jooy beelo oo kalaa qalata jufaa qalata waa la shirkaystaa xoolaha lagu degdega maahan iskin iskinku madax u yahay geelu waa curadka xoolaha soomaaliya gaaladana wuxuu ugu jiraa animal wilka kuwa aan la dhaqan oo weliba dangerous groupka ku jiraa wiishi iyo meel la jooga laakiin geelu waa wax kale oo islaamka waxa weeye waa xoolaha koowaad buu yahay
waa tahay marka gabayadaad ka tirisay maxaa ka mid ah xoolaha gubtoodii inuu geel yahaan diray waxaan gabaga gooni uga dhigay gacalasow maaha kuma qanacdo goob aan lahayn geeda gooniya eh waxaa afta golo looga dhigo geela sow ma aha leed geesa dheer iyo wadow joogto gara nuugto waxaa geriga geedka ugu gala geela sow ma aha gubis qabato guluf iyo dagaal geeri way imane ragga go-ay magtaa lagu baxsana geela sow ma aha ninka gaydha fofsada ciftiga waa gorgoriyaaye waxa gaari ku gacan gelshaa geela sow ma aha gaadiidku waa nolosha guud gogoldhigeedii awrka gurada loo buuxiyaa geela sow ma aha abaar gubana geesluu habsadee gaajo lala liito waxaa labada goorood godlala geela sow ma aha gunta geedka laga gooyo ee godinta loo qaato godaanka goortuu gurxamo galowguu yeedhyeedho waxa guuxa weyn loo suraa geela sow ma aha gaawaha haddii lala galee gacanta loo taago gobanimo wax kuu gaafadana geela sow ma aha habeed udug ah geel baa iskale iyo gaydhatime leeye waxaa labada faylood gordada geela sow ma aha haddii awrku doobada gilgilee galab la soo meero abah gunuud foojada unbay gigis la siisaayee galabtaa hashuu rooriyana sow galoof ma aha haddii cadowgu gaadaha marshee gelin lagaa qaado waxa geeri loo qaabilaa geela sow ma aha haddii gacal shirkaystay gobaad gowrac lagu jiido ee saabka lagu kala gurto nin iyo geestiisa hilba beeldan kala gaari karana geelu sow ma laha geel beelayaal baa kawaangeeya hilibkeed eh waxaan gowrac loogula degdegin geela sow ma aha haddii good raqiis tahay waxaa dhaqan lahaa gaal eh islaam gooni waxaa looga dhigay geela sow ma aha
abwaan cabdi faarax dhunkaal ayuu kaasi ahaa